الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحاضرات في مسلسل كحروب الصليبية عاو هدي الله كذب إن شاء الله تعالى وحين نبدأ مختصر جدا أه أي نكورن دونا مقع آدي نوصو مرأي إنه أنت إنه محاضرات كذب كتشرني دولة السلاجقة oo aynu tilmaanay inay qeyb weyn ka qaadatay ama qeyb libaxda ay ka qaadatay yani maaragtay difaaciddii ummaddan islaamka ayaynu wax yar ka oran doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacala intaan qodobka ugelinsa dhowr arrimood baa muhima insha alla waxa laga yaaba qofku inuu is yidhaahdo oo khilaafada islaamkaaba jirtay waa maxay dawladahan la sheegaya arrinkaas markaynu muxaadaraadkiina bilaabeynay baan xoogay kaga dhawaajiyey markii dambe khilaafadii cabaasiyiintu way daciiftay saad la socotaan markay daciiftay kadib waxay yimi in adraaftii ama dacalladii caalamulislaami koonayaashiisi inay markaa xukumi kari weydo inay xukumi kari weydo markaa waxaa ka dhashay inay markaa iskood isaga dhashaan dawlado yani maaragtay ka fog oo iskood iyagu markaa u taagan dawladahaas markaa labay u kala kaceen qaarkoodna walaa bay waxay u hayeen khilaafada islaamiga ah qaarkoodna walaa uma haynine way kasoo horjeedeen way khilaafsanaayeen way diidanaayeen mathalan dawladaha walaaga uhayay khilaafada islaamiga ah xataa sii umowiyiinta duruuftaasi waa jirtay waxaa kamid ahaa kuwii aynu soo marnay dawla almuwaxidiya walo laisku haysto walaa dhaba ma uhaysay umowiyiinta mise uma haynin iyo maaragtay dawla almuraabitiya iyadoo laisla waafaqsanaa waxay ka dhalatay maqrib alcarabi yani maaragtay allahuma mustacaan iyo dawladaha ku xeeran ee africa markaasay waxay maaragtay kufida ilama iyo ondolos dawladdaas waxaynu soo tilmaanay inay walaa dhaba uhaysay khilaafada islaamka ee markaa jirtay bal waxaynu soo marnay oo muxaadaraadkeeni aynu kusoo aragnay xuruubtii ondolos ama dagaaladii ondolos ee muslimiinta gaalada ka dhexeeyey waxaynu soo aragnay in yani maaragtay amiirkii khaliifkii muslimiinta umowiyiinta waktigaa u talinayay inuu markaa isagu maaragtay umarada kala bedelayay oo qaniimada loo keenayay oo qosaskaa inaad xusuustaan baan filaya insha allahu tacaala dawladaha qaarkood ama waktiga umuwiinta ha dhashaan ama waktiga cabaasiyiinta ha dhashaan adraaftii dacalada ka dhalanay qaarkoodna walaa uma haynin bimacnaa waxa weeye may soo hoosgelaynin khilaafada islaamka markaa jirtay ma aanay soo hoosgelayn dawladahaas marka aad bay u fara badnaayeen dawla salaajiqa iyadu waxay ka mid ahayd duwalkii waktigaa dhashay laakiin walaaga iyo bimacnaa maaragtay ictiraafka u hayay khilaafadii markaa jirtay iyagu waxay ku darsadeen weliba shaqo aad iyo aad weyn bay ku darsadeen oo inay dawlado fara badan oo waktigaa caalamulislaami ka dhex dhashay oo khilaaf iyo unkaa jacab iyo burbur un keenay ay markaa ku wada qaadaan maaragtay allahuma mustacaan dagaal ku wada qaadaan oo ay dhammaantood khilaafada islaamka soo wada hoosgeliyaan dawladahaas dhalanayay laba qeyboodun ama laba arrimoodun baa sababayay inay dhashaan arrina waxa weeye koox isku raacday caqiide iyo mabda sida mathalan cubeydiyiintii ka dhashay masar oo kale shiicay ahaayeen shiicanimadooda markaa isu keenayso inay dawlad samaystaan kalifaysay qaarkoodna waxa weeye waxaa maaragtay kalifayay qabiil ama maaragtay allahuma mustacaan dad gobol wada degan ama mandiqad wada degan oo marka ayagu dawlad gaara samaysanayn waa sida nimankan salaajiqada ah oo kale salaajiqa asalkooda waa turki waa turki muslimiin ah oo bimacnaa maaragtay allahuma mustacaan suniyiin ah turkidaasi xaggee bay kasoo jeedaan yani culimada qaarkood waa waxay kasoo jeedaan niman la ohan jiray quz oo atraak ah laakiin maadaama aynaan inagu hadda aynaan aada isugu hawleynin xaggey kasoo jeedaan aslan yani maaragtay turkiyay kasii yihiin culimadu aad bay uga doodaan laakiin waa mabaaxiis iska taariikhiyo inaga hadda aan wax badan inaga anfacayn waayo turkidina ma kala naqaano wax badanna hadda ka dheesi mayno caawo dhan haddaan akrino yani waxa weye turkida noocaasay ahaayeen iyo turkida noocaas turkidu waa dad aada u balaaran yani waxa wey maaragtay qoomiyadaad u weyn weye marka laga hadlayo bani aadamka kala qeybqaybintiisana marka laga hadlayo sida afrikaanku dad madow oo fara badan u yihiin ayaa turkidana qowmiyaad fara badan u raacsan yihiin oo asiada iyo yurubta bari iyo dega ay bimacnaa maaragtay turkida uga aftirsadaan ama la yihahdo iyagiyo turkidaaba isku mid a ilaa maa dadka in la yarta la yidhaahdo culimada qaarkood ay yidhahdaan la raaciyo bimacnaa maaragtay cunsurka atraagta la raaciyo dadka in la yartaa iyo maaragtay hindida iyagooba laisla waafaqsan yahay inay cunsur turkiya yihiin hindida dadka leeraa faraha badan aynu aragnay bakistanta iyo wadankan hadda hindiga loo yaqaana iyo bangaladesh iyo waa cunsur nooc turki ah macnaa waxa weye waxay ku ku wada aftirsadaan isku meel bay kuwada aftirsadaan kuwanana siyaadada iskalaho marka ummadaha la israacraacinayo inagu saynu u aftirino yani taarikhyahaanadeena muslimiinta ahi way israaciyaan magoolkii iyo maarata tataarkii caalam islaami kusoo duulay iyaga laftooda waxaa la raaciyaa cunsurka turkiga abaa la raacay alxaasil turkidu waa qoomiyada aada u ballaarano weyn salaajiqadatani yay ahaayeen turkiyay ka ahaayeen waxba hadda iskusii hawli mayna haddii alla ka dhiga insha allahu tacala iyo turki ka ahaayeen waxaan yar baraarujinaya oo kale insha allahu tacaala dawladdan dawla salaajiqa la yidhaha kitaabkan hadda aad arkaysaan mujalladkan caloosha weynle ama beerka weynle kitaabkan weyn wuxuu ka hadlayaa dawladdaas kale dawla assalaajiq waxaa qoray nimaan kutubtiisa aada ugu naseexaynayo qofkii doonaya taarikhda muslimiinta inuu wax ku ogaado doctora oo leeyaha doctor cali maxamed asalladi aana filayo inuu yahay asalkiisu libi laakiin hadda ku nool meesha leeraa masar ninkaa doctoorka ahi kutubo aada u fara badan buu leeyahy xuruubu saliibiya kutub badan buu ka qoray duwalkii xuruub saliibiya la caasiray kutub badan buu ka qoray kitaabkan wuxuu ka qoray dawla salaajiqa waxaa kaloo jirta oo jira kitaab isna uu ka qoray dawla zankiya markaynu waktigeeda gaadhno oo isaga laftu kitaabkan la eego mujaladaadu weyna markaynu waktigiisa gaadhno ayaynu isagana maarata wax ka qaadqaadan doonaa insha allahu tacala dawla salaajiqa waxyaalaha aynu caawa ka sheegi doona muxaadaradeena tan biidni illah giddi waxaynu u ictimaadeynaa kitaabka lilamaana giddi waxaynu u cuskan doonaa kitaabka kan maxaa yeelay halkii inagu aynu baxsi aada u fara badan ka samayn lahayn oo oran lahayn dawla salaajiqa xaggee kasoo jeeda kutubu taarikh aada u baari lahayn kitaabkan oo ninkan doctoorka juhdi badan ku bixiyey baynu yani waxa weye maaragtay isagana ugu duceyna alehna ilahay khayr ha ka siiyo inaguna aynu wax kasoo dheeganayna saddex boqol iyo sagaal iyo toban marjac saddex iyo boqol iyo sagaal iyo toban kitaab ayuu kitaabka kan u raajiciyey markuu ninkan doctoorka ay qoray khayr alaha siiyo yani hadalkiisu aad buu ugu yar yahay markaad eegto yani waxaw taxliiqaadka iyo maaragtay taxqiiqaadka yare hoose ee saaran mararka qaarkood waxaad arkaysa hadda safxadan oo kale sideed meela iyo koob iyo toban meela waa sagaal iyo toban sagaal labadaa safxadood labadaa warqadood hadda aada u koob kooban sagaal iyo toban kitaab buu midba in ka soo qaatay macnaheeda marka waxaad arkaysaa yani waxa weye nin dadaalay oo kitaab aad uga kitaabkiisa aad uga shaqeeyey weye waa laba safxo aada koob kooban ayuu sagaal iyo toban marjac kuu celinaya sagaal iyo toban maaragtay kitaab oo kala duwan ayuu kuu celinaya kuleeyahay faqradaa kitaabka u raadi faqradaana kitaabka u raadi macnaheedu marka waxa weye kita dee taarikh marka la daraasaynayana sideedaba waa caynkaas taarikhdu wuxuu qofku iska yidhahda maha intuu iska soo fadhiisto lecture uu iska akriyo taarikhdu waa inay leedahay meel loo laabanayo axdaas dhacday sanawaaday dhacday ciddii axdaasta tan iyo waxa kan dhacay maaragtay la caasirtay taarikhdu waa inay caynkaa tahay laakin yani kuturkuteen mar hadday noqoto de waxa weeye markaa taarikh noqon mayso xaqiiqatan nimankan la yihahdo atraafta dawla salaajiqa saddex qodob baynu inagu haddii alla ka dhibo insha allahu tacala aynu culeys ka saari doonaa biidni illah qodob wuxuu yahay dawrkii ay ka qaateen yani waxa maaragtay xoojinta dawladdii cabaasiyiinta waxaynu tilmaanay muxaadaraadkeenii koowaad aynu ku ishaarnay dawla alcabaasiya waktigaas yani waxa weeye maaragtay labadaa qarni ee xuruubu saliibiya ay socdeen wixii ka horreeyey oo qarnigii ka horreeyey saddex boqol wixii loo gaadho saddex boqol iyo konton wixii loo gaadho ilamaa iyo afar boqol iyo sagaashan muddada intaasee boqol iyo afartankaa sano ah caalamulislaami waxa la ohan karaa wuxuu ahaa caalam taqriiban ay gacanta ay ugu jiray shiico waxaynu soo tilmaanay masr masr inay ka talinaysay dawla alcubeediya oo shiica waxaynu soo tilmaanay maqrib alcarabi isla dawla alcubeediya lafteedaas inay ka talinayso oo shiica waxaynu soo tilmaanay baqdaad buwahiyiinta nimankii la ohan jira shiicayn inay ka talinayay waxaynu soo tilmaanay yeman dawla salaaxiya oo iyaduna shiicihi inay ka talinaysay yani caalam lislami khaasatan caalam alcarabi waxaad arkaysaa in maaragtay shiico ay dhammaantii gacanta ku haysay sham intiisa badan dimashik waxay raacsanayd dawladda faadimiyiinta shiicada yani waxa wey maratay baxrain waxaa ka talinaya qaraamidadii yani waxa wey maratay kacbada dumiyey ama kacbada inay dumiyaan ku dhawaaday xajirul aswadka qaatay caalamku marka caalam saas u ahaa muxaadaraadka hore haddaa xasuustaan saynu usuuraynay nimanka kani marka iyadoo khilaafada cabaasiyiinta in la waayo ay ku dhowdahay waxaad xasuusanaysaa baan filaya fitnadii fitnat lbasaasiri waxaa baqdaad ka soo baxay waktiyada nin maaragtay basaasiri la yihahdo magaciisa oo ciidan wato oo jeish wata oo le khilaafadatan sunnada ah ee cabaasiyiinta inay taagnaato maba ahan waa in lagu daro baqdaad waa in lagu daro maxay masar lagu daro oo dawla alfatimiya waa inay noqoto ama dawladda maaragtay shiicada iyo cubeediyiinta waa inay noqdaan dawladda rasmiga ah khilaafada rasmiga ah ee caalam islaami ka talanaysa la ictiraafsan yahay waa inay noqoto wakti caynkaasna ayaa nimankan salaajiqada horta ay soo baxeen salaajiqa awalan waxay kasoo aa cafwan qodobka koowaad aynu culayska saarayna wuxuu noqon doonaa siday uxoojiyeen khilaafada cabaasiyiinta oo haddii aan iyagu soo bixi lahayn noqon lahaa un maanta xadaf laga sheekeeyo oo taariikhi oo waa laga soo gudbiyey qodobka labaad xuruub saliibiya xaggee bay ka galeen xuruub saliibiya xaggee bay ka galeen iyo qodobka saddexaad haddii alla ka dhign ku khatimi doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala sunnada see bay uxoojiyeen maadaama waktigaa shiico aynu niri iyagaaba caalamlislami ka talinay sidee bay dadka sunnadaa uxoojiyeen khaasatan manaatiqdii ay kasoo intilaaqday muqaawamada muslimiinta ee saliibiyada maga saddex magaalo ayaynu arki doonaaba yani waxa aasaas u noqon doona kacdoonka dadka isla muslimiinta ay kaga hortageen saliibiyada kaga hortageen waa magaalada la yihahdo xalab oo hadda ku taalla maaragtay allahuma mustacaan suuriya waa magaalada la yihahdo maaragtay mosel oo hadda ku taalla meeshan la yihahdo maaragtay allahuma mustacaan ciraaq iyo waxaynu oran karnaa maaragtay allahuma mustacaan trabulus oo iyaduna soo raacdo hadda lubnaan ku taala saddexdaa magaala noqon doona sharaaradu ama dhimbiisha meesha ay ka kacday bimacnaa maaragtay iska iska celinta nimankii la ohan jiray maaragtay allahuma mustacaan saliibiyada si aynu laakin isula fahamno waxa aan wax yar idin xasuusin doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacala muxaadaradii hore si labada xadis ama labada arrimood ee taariikhiga isugu xidhmaan waxaynu soo marnay baytulmaqdis oo muslimiinta laga qabsaday trabulus oo muslimiinta laga qabsaday antakiya oo muslimiinta laga qabsaday raha oo muslimiinta laga qabsaday afartaa magaalona magaalo kastaba laga aasaasay imaaro ama dawlad saliibiya macnaa dawlad cristana laga aasaasay magaalooyinkaasina waxay ku yaalaan dhulkan hadda sham loo yaqaano iyo hal magaalo iyado ciraaq ku taalla yani magaalada la yihahdo maaragtay allahuma mustacaan raha waxay ku taallaa hadda ama maaragtay aasaaskeedu ay haddaba magaala iska tirtirantay weeye ciraaq hadda wadankan la yihahdo xuduudan hadda ciraaq gaalada u sameeyeen ciraaq u bixiyeen halkaasay magaaladaas ashaabtaan ka tirsanay int magaalooyinka kale giddi waxay ku taxnaayeen sham bay ku taxnaayeen saad wada garanaysaan de trabulus iyo waad garanaysaan baan filaya maaragtay antakiya iyo meesha la qudus waa lubnaan iyo falastiin bay hadda ku yaalan ko caalamulislaami waxaynu tilmaannay inay nimankii faadimiinta la ohan jiray mar damceen inay yani maaragtay qudus difaacaan mar isku dayeen markiina maaragtay allahuma mustacaan la jebiyey oo laga adkaado la burburiyey caalam marka caynkaas ah oo bimacnaa maaragtay christanku ka talinayaan faadimiyiintuna aanay awood haba yaraatee la sheego aanay lahayn caalamulislam marka caalam caynkaasa waa maaragtay khatar dhaba markaa ku jira nimankan salaajaqada la yihahdo waa niman turkiya asaynu tilmaanay magaca kan sanaajiqa xaggee buu ka yimi asalkiisu waa magac awowga ay nimanka kan dawladdan aasaastay ku atirsadaan saljuuq waa ism qof bani aadam leeyahay magacii marka awowgoodu lahaa ayaa iyaga markaa loogu magac daray oo la yidhi salaajiq nimankii salaajiqada ahaa nimankaasi saddex marxaladood bay mareen sida ay taariikhda ay maaragtay allahuma mustacaan inoo inoo tilmaamayso marxalada koowaad waxa weeye marxaladii ay aasaasmayeen waxay ka aasaasmeen asia asuqra asia suqra waa wadankan hadda loo yaqaano bay taarikhda markay inagu daraasayn caalam islami asia suqra haddaad maqasho oo wadankan hadda loo yaqaano waxa maaragtay turkiya anadolna waa la yihahdaa asia suqrana waa la yihahdaa yani maaragtay allahuma mustacaan magacyo kala duduwan buu maaragtay wadankaas taarikhdeena muslimiintu ay ugu maaragtay ku naamaysaan halkaasay kasoo aasaasmeen xaggay kasoo dhex dhexeen oo ka yimaadeen aasaaskooda iyo awoodooda aasaas ahaan waxaa la yidhaha nimanka kan waxay kasoo jeedeen beyt cariiq ah oo bimacnaa maaragtay allahuma mustacaan turkida xukumi jiray markii muslimiintu ay dhulkaa qabsadeenna awooddooda iska daciiftay beytkaas horta kasoo jeedaan markii ay muslimiintu yani waxa weye khilaafadooda yar daciiftay oo shiicada iyo caalamulislaam ay qabsadeen oo nimankii la ohan jiray baysantiyadu baysantiyadu dawla baysantiya iyadana wax baynu ka tilmaami doonaa marka fursada inoo saaxan haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala dawla baysantiya waa dawladdii turkida iyo greegu ay ku midaysnaayeen qabla alislam intaana turkidu islaamin oo bimacnaa maaragtay allahuma mustacaan dhulka greega iyo yani sham xataa caalamulislaamiga sham iyo ciraaq xataa iyo dhulkaas oo dhan dawladda ka talin jirtay wey ee nabigeena maxamed alayhi salaatu wassalaam markuu warqadaha kristanka u kala dirayey warqadii uu maaragtay ugu diray uu nabiga ku qoray alayhi salaatu wasalaam ya ahla alkitaabi qul tacaalaw ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum oo haddaad aragteen dadka qaarkood hadda ay yidhaahdaan cartoonkan ma aragteen laa ilaha illah ay ku qoranta shicaarkan laa ilaha illah ay ku qoranta calaamada qaarkood dadka qaarkood ay ku dhejiyaan ama maaragtay kutubtooda ay ku dhejiyaan waxaa la yidhahdaa nabigu alayhi isalaatu wasalaam saaad la socotaan cartoon buu la kushaan badan jiray cartoonkiisana laa ilaha illa allah maxamedan rasul lla nabiga ugu qornay alayh isalaatu wassalaam warqadii nebigu uu ninkaa u diray maarata christanka ah ee nebigu diinta ugu yeedhayay alayhi isalaatu wassalaam ayaa la yidhahdaaba ilaa weli la hayaa saa darteed katunka aad aragteen ama shicaarka aad aragteen ee laa ilaha illah maxamed rasulullah ay ku qoran tahay waxaa la ina leeyahay waa warqadii nabigu u diray alayh isalaatu wasalam lakin taasi waa qadiya xadis taariikhi ah yani maratay isagu iskii u baahan in si gaara loo xaqiijiyo ma yahay katunkani ama shicaarkani shicaarka nabigu markaa maaragtay shicaarka u alayh isalaatu wasalam mise ma aha ala kulin nimankaas marka dawladdaasi ka tirsanaan jireen dawladdaasi markii ay muslimiintu daciifiyeen oo ay tamar beeshay turkidu intooda badan dad muslimiin oo islaam ahay noqdeen bal waxaaba u maaragtay soo raraya ibnulqalanisi raximahullah maaragtay uu taarikhaan usoo naqlinaya wuxuu leeyahay nimankan markii laga adkaaday oo ay arkeen muslimiintu inay ka adkaadeen warqad bay usoo qoreen waktigii cuthmaan ibn cafaan radi allahu canhu warqadaasu marka ay leeyihiin annagu waxaanu doonaynaa inaan muslimiinta gaashaanbuur la noqon haddaanu nahay nimankaa turkida ah ee beedkaa salaajiqada kasoo jeeda waxaanu rabnaa inaanu dadka muslimiinta aan la noqono gaashaanbuur la noqono cuthmaan ibn cafaan radi allahu canhu waa u jawaabay wuxuuna ugu jawaabay ba la yidhi laba arrimood inaad khiyaar uleedihiin arrin saddexaadna aan laydinku ogolayn maadaama ad ahlu kitaab tihiin arrinka kowaad waxa wey inaad islaamtaan arrinka labaadna waxa wey inaad jiziye bixinaysaan markaa muslimiinta ad ku hoos noolaanaysaan haddii ay arrintii dib u fiiriyeen ba la yidhi waxay ogolaadeen marka inay islaamaan nimanka marka taarikh ahaan nimankaa maaragtay islaamnimaduna waktigaa ku beegneyd bay ahayd sidaana ku islaamay beyt maaragtay allahum mustacaan taliya oo madaxana markaa maaragtay allahum mustacaan aslan ba kasoo jeeday markii ay daciiftay sida aan tilmaanay adraaftii caalam islami ama dacaladiisa koonayaashiisi markii ay daciifeen oo nimankii baysantiyada ahaan ay dib dhulkaa mar labaad u qabsadeen ayay nimankana markaa dad muslimiina weeye ay markaa bilaabeen inay maaragtay nimanka ka hortagaan aasaaska marka awoodooda iyo dawladnimadooda iyo xoogoodu wuxuu ku aasaasmay iska celinta nimankaa la yidhahdo maaragtay allah mustacaan baysantiyiinta iska celintooda ayuu ku aasaasmay awood bay yeesheen markay awood yeesheen dhulka turkiya loo yaqaana hadda ay qabsadeenna waxay la soo xidhiireen khaliifkii waktigaa jiray ma'muun la ohan jiray oo nin adu daciifa marka ahaa oo shiica markaa haysato shiicada aynu kasoo sheekaynay ay bimacnaa buweyhiyiinta la ohan jiray ay markaa haystaan oo baqdaad ay u taliyaan waxay yidhahdeen niya waxaan rabnaa inaanu ku helino khilaafadaadana aanu ku hoos jirno laakiin aanu yeelano wax la yidhahdo saltana aanu yeelano waa arrin markaa muslimiinta ku cusbay oo aan hore loo aqoonin in khilaafkuna khaliifada muslimiintuna khaliif noqdo yacni maaragtay dawlad yaroo ka hoos dhisan oo iyadu yeelata yacni maaragtay magaca la yidhahdo salaatiinna ay markaa ka hoos jiraan oo ka hoos shaqeeyaan ninkaasi maadaama uu maaragtay nin sunni ah oo iska daciif ah oo maaragtay shiico ay si uun maaragtay u dhibaatayso uu ahaa warkaa waa aqbalay ba la yidhi nimankaasi marka waa soo duuleen baqdaadna waxay ku qabsadeen ba la yidhi iyago aanba dagaalamiinba yani waxa wey baqdaad iyagoo aanba shiicadii aanay ka hortegin o aanay la dagaalamin ayay markaa baqdaad qabsadeen arrinkaas laba mulaxado yar baan saaraya insha allahu taala xadadka yara taariikhiga mulaxadada kood waxay tahay nimanka shiicada la yidhahda sidoodaba niman dagaalku fiican ma gaalana kama hortagaan sunni intay islaayeen la yidhi macaarig xaqiiqiaha dhex martay oo intaas iskaga dhimatayna lama sheegi sidoodaba shiicadu waxay ku maaragtay ay ku fiican yihiin ba la yidhi yani maaragtay inay si uur intay dawlad u helaan ay markaa gaalada un dhabarka saaraan mooye laakiin dad dagaal usoo xaydxayta oo dagaal usoo maaragtay allahuma mustacaan xaydxayta ma ah buwahiyiintu sidee bay ku qabsadeen baad soran kartaan baqdaad oo sunna haysato sebay buwahiyiintu ku qabsadeen buwahiyiintu baqdaad kumay qabsan iyadooba maaragtay ay hal seef iyo hal warantoona kuma qabsanin waxay ku qabsadeen nooc la ohan karo fitno inqilaabiya oo sunnada waxaa soo maray waktiyadaas qarnigaas saddex boqolaad ilaa qarnigaas afar boqolaad halkaa qarni boqolkaa sano waa boqol sano oo runtii muslimiintu inay daraasayaan loo bahan yahay qaarkoodna waxay yidhahdaan qarnigii saddex boqolaad ilaa qarnigii shan boqolaad labadaa boqol ee sano waa laba boqol oo sano oo cajiib badan oo firaqda lunsani ay soo baxday oo muslimiinta laga qabsaday maaragtay allahuma mustacaan caalam islami in fara badan oo dadka taariikhda yaqaana ay si gaara u daraasayaan kitaabkan hadday hor yaalla waxaa la yihahdaa ayuciidu taariikhu nafsahu waxaa iskale wadaad maxamed cabda la yihahdo waa nin mucaasir hono looye weliba waxaan filayaa inuu ku nool yahay malaa maratay iglan inuu ku nool yahay ma rajaynaya wuxuu kitaabkaa yarkaa ka qoraya oo ka sheekaynayaa labadaa boqol ee sano ee muslimiinta soo maray xaggee dacfigu ka soo galay markii ay ka kabteen oo dacfigii iyo dhibaatadii soo martay ay ka kabteenna see bay uga kabteen inaguse hadda labadii boqol ee sano ee muslimiintu waaga ay soo mareen oo kale inagu hadda maku jirnaa haddii aynu aynu ku jirno labada boqol wax shabahaya see uga kaban karayna kitaab markaa wuxuu ugu magac daraa yuciidu taarikhu nafsahu taarikhdu ma iyada isa soo celcelisa waana runa taarikhdu iyada isa soo celcelisa waxa un kala duwan haddaad ufiirsataan muxaadaraadkeeni qaran afriqi iyo kuwii xuruub saliibiya iyo kuwan xuruub saliibiya iyo kuwii qudus maxaan leeyahay afan meeshii la oran jiray andalus haddaad ufiirsataan waxa un kala duwan axdaafta iyo taariikhda iyo dadka matelaya un baa kala duwane laakin waa un hiya hiya arrimuhu arrimihii iyagun baa soo laabanaya markay muslimiintu daciifaan bay markaa gaaladu markaa imanayaan nimankana marka way qabsadeen meeshii la ohan jiray baqdaad khaliifkii muslimiinta ee sunnigahaana waxay usoo celiyeen awooddiisii bay usoo celiyeen intii ay markaa baqdaad haysteen culamaa taarikh waxay idhahan saddex marxaladood bay nimankani mareen marxalo waa marxalada ay xoogga lahayn oo baqdaad ay qabsadeen aad iyo aad bay khaliifka uga dambayn jireen waana la ixtiraami jiray marxaladina waa marxaladii ay maaragtay soo daciifayeen waa marxaladii yani maaragtay allah mustacaan iyagu ay islaynayeen khaasatan ninkii markaa telinaya suldan malik shah la oran jiray waa taqriiban afar boqol iyo sagaashan ilaa shan boqol iyo ko muddadaa boqol iyo muddada koob iyo tobanka sano ah nin malik shah la yidhaahdo ayaa maaragtay saljuuqiya ayaa markaa baqdaad ka telinaya suldaanka ahaa muddadaasi waa muddada ay ku bilaabantay dacfigu addunya jacaylku yani maaragtay inay iska ilaawaan inay maaragtay suniyiinta xoojiyaan inay maaragtay allaha mustacaan gaalo ka hortagaan waktiyadaas waxa weye waa waktiyadii maaragtay nimankana dacfigu soo galay yani maratay waktigaa laga bilaabo calaamadaha culimadu ay ku tusaaleeyaan waktigaa nimanka inuu dacfigu soo galayna waxaa kamid a saddex calaamo waxaa la yidhahdaa waxay aad u ihaaneysteen sidii shiicadiiba u ihaaneysan jirtay khaliifku waktigaa jiray ee sunniga ahaa ee iyagu ay baqdaad dartood aabayaashood u yimaadeene shiicada uga xoreeyeen ayay iyaga laftooda waxay ku bilaabeen marka inay ihaaneystaan waxaad xasuusataan baan umalaynayaa muxaadaraden hadda inoogu dambeysay yani maaragtay khaliif laga dalbayo inuu bimacnaa maaragtay gurigiisa wax yaallaa o dhan maaragtay uu soo maaragtay soo wareejiyo oo la yaabanoo leh war hantidii oo dhanna waad qaadateen waxaad igaga tagteenna ma leh waxaad doonaysaan keliya ma inaan furaha guriga idinku wareejiyo khaliifku markaa guri la-aan inuu soo dhaco waxyaalaha cajabta badan ee lasoo raro waxaa kamid a doqru bik nimanka waa niman iska magac adage ama bek sida hadda masaaridu ay maaragtay ugu dhawaaqaan wuxuu ahaa suldaan ka mid a salaadiintii waktigaa telinaysa ee salaajaqada ahaa nin oday oo da-ana waa ahaa baa la yidhi isagoo nin oday oo da- ah ayuu wuxuu jeclaystay gabadh gabdhaha khaliifku uu dhalay mid kamid a inuu markaa guursado khaliifkii wuxuu yidhi warniyo da-na waatay waadna xanuunsanaysaa uuna xanuunsanayay bal waxaa culimada qaarkood ay soo rareen wuxuu yaallay baa la yidhi faraashulmowtku yahay waadna xanuunsanaysaa da-na waa tahay yidhi saa darteed marka gabadhna yarta ha iga lugoynine haddana xataa doonayso inaad beytka khaliifka aada la xidhido inamadaada inan kamid aan ku darayaa gabadhatan laakin adigu u yarkaadi waa ku madax adeegay baa la yidhi arrinkaasi markaa wuxuu keenay in khaliifkii magaalada baqdaad la yihahdo laga musaafuriyey soddon cisho inta uu ka ogolaanayo gabadhiisa odaygaa da-da ah ee sariirta saaran ee furaashulmoodka saaran inuu maaragtay uga guuriyo doqrolbek waxaa markaa dhacday dee khaliifaan tamar lahayn weeye inuu markii dambe khasab iskaga ogolaaday gabadhiisi markaa inuu sidaa ku bixiyo guuriyo intii uu ku jiray dowrolbek shahrul casalka bishii dad ba u yaqaanaan qaarkood shahrul casalka yidhahdaan bishii guurkiisa ugu horreysay intuu ku jiray oo ku dhintay baa leehay ilahi ha u naxariisto arrinkaas wuxuu tusaalaynaya tusaale basiida u yahay yani ninkani maanta inaanu meesha u joogin inuu markaa khaliifka xoojiyo oo dawladda maaragtay tamar u yeelo inuu khaliifka ka haybaysto ku hoos noolaado inaanu maanta u joogin nin isagu maaragtay ninka xooga badan ee maaragtay meesha ku amar ku taagleeye ee in taladiisa la yeel ay tahay inuu markaa isagu maanta meesha u joogo inay tahay calaa kullin marka la isku soo doodoobo nimanka kan la yidhaahdo salaajiqadu wejigoodii hore ee ay awoodda lahaayeen khilaafadii cutma cuthmaaniyada cafan cabaasiyiinta iyagaa badbaadiyey lowla aanay iyagu iman lahaayeenna waa laga takhallusaha wejigii labaad ee daciifka iyo tafakuka uu kusoo bilaabmayna waxaynu oran karnaa way daciifiyeen khaliifkii oo weliba way ihaaneysteen way duleysteen iyana waa daciifeen waana tobankii sano aynu soo marnay ee nimankan la yidhaahdo xamlada saliibigahe koowaadi ay socotay oo muslimiinta dhulkaa afarta magaalo ah imaaraadka maaragtay kristankaa laga wada sameeyey tobankaa sano wey tobanka sano cafwan waa muddaday nimankan isku mashquulsanaayeen marxaladda saddexaad nimankan ay soo mareen waa marxaladii markaa baraarugka wey ay baraarugeen ay markaa arkeen in caalamulislaamina la qabsaday iyaguna markaa maaragtay taariikhiyan ay markaa ay saaran tahay maaragtay xil iyo mas-uuliyad culus u saaran yahay waxay markaa bilaabeen inay xoojiyaan magaalooyinkii sunnada ay ku xoog badnayd ama ciraaq ha noqoto ama maaragtay allaha mustacaan ha noqoto sham ha noqote inay markaa xoojiyaan waxayna bilaabeen inay u sameeyaan imaaraad iyo madaxtooyooyin khaas ah oo iyagu markaa u madax banaan muqaawamada nimankan la yihahdo maaragtay allaha mustacaan kristanka u madax banaan magaalooyinka culeyska saaray waxaa kamid a aynu arki doono haddii alla ka dhigo insha allahu tacala magaalada la yihahdo xalab oo mar maanta ku taalla baqda ku taalla maaragtay allaha mustacaan suuriya ku taalla magaalada waxay ka sameeyeen saldanad yar oo madax banaan oo keliya ay ugu talagaleen inay muqaawamayso xur maaragtay nimanka saliibiyada ee kristanka soo duulay inay muqaawamayso keliya ay ugu talagaleen waxay kaloo saldanad ka sameeyeen meeshan la yihahdo muusil magaalada la yihahdo muusil saldanada ay ka sameeyeen waa meesha ay kasoo bixi uu kasoo bixi doono ninkii la odhan jiray maaragtay imaamu zanki oo marka isagu bilaabi doona dagaalka dhabta ee nimankan gaalada maaragtay lagula jiro oo dawlad zankiya oo maaragtay allaha mustacaan xuruubu saliibiya marka calankeeda qaadi doontaa meesha ay kasoo bixi doonto wey haddii alla ka dhiga insha allahu tacala magaalada saddexaadna waa trabuls saddexdaa magaalo ayay nimankaas markaa waxay ka sameeyeen yani maaragtay imaaraad khaasa ka sameeyeen waxaad isweydiin kartaa trabuls oo tii gaaladu qabsatay goormaa la qabsan doona waxaynu arki doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala waxay nimankani bilaabeen salaajiqada la yidhahdaa inay ciidamo soo abaabulaan midaysan oo markaa magaalooyinkii nimankan kristanka ay qabsadeen marka ay kusoo duulaan magaaladii ugu horreysay ay kusoo duulaanna waxay noqotay meeshii la odhan jiray raha shan boqol iyo labiyo laba shan boqol iyo labiyo toban taariikhda hijriga markay ahayd ayay nimankii salaajaqada la odhan jiray suniyiinta turkida ahaa ay markaa ciidan soo abaabuleen ciidankaasi wuxuu ka kala yimid awoodiisu laba meelood dhulkan loo yaqaano qowqaas qowqaas waad garanaysaan baan umalahay dhulka hadda gaaladu ay inaga haysateen muslimiinta lagu laaya lagu dhibaateeye weye meesha waxaa ka yimi ciidan aada iyo aada u xoog badan leh oo muqaawamadii ugu horreysay ee ficliga ahayd ee la taaban karo ee maaragtay kristanka markaa muqaawamaysay qaybta labaad ee ciidanku wuxuu ka yimi dhulkan la yihahdo anadol anadolku waa dhulka hadda turkidu ay degto weye waxaad markaa arkaysaa markaad labada arrimood isku darto muslimiintu haddaanay qowmiyaad isu kala saarsaarin oo carab iyo cajam iyo caddaan iyo madow iyo aanay isu kala saarsaarin ee laakiin ay midaysan yihiin oo dad midaysan ay yihiin inay markaa gaal iyo gaalraacba iska dhicin karayaan waa maalinta uu qowqaas uu ka imanayo gurmadku turkiya ka imanayo gurmadku xaggee la difaacaya meesha la difaacayaana ay tahay baytulmaqdis iyo yani maaragtay allahu mustacaan maxaan sheegaa sham ay tahay iyo lubnaan iyo falastiin ay tahay maalinkaa way maalinka ay muslimiintu nasri iyo gargaar gaari karayaan laakiin maalinka iska kala qaybqaybsamaan oo kala go-go-aan oo qoloba qolo maaragtay aanay maaragtay uhelinin maalinkaa waxay dawaa burburayaan ciidankaasi imusu ka koobnaabay culimadu yidhahdaan ibnu katiir raximah llahu tacala wuxuu soo rarayaa ciidanka qowqaas ka yimi inuu ahaa ciidankii ugu badnaa ee nimankaa maarata xuruuba salabiya intay socotay sideedeeda xamlaba hadda xamladii koowaad baynu ku jirnaa ilaa habinadan ka bixi kala laaan ahay sideedeeda xamlaba ciidankii ugu badnaa ee nimankaa lagu muqaawameeya wuxuu ka yimi meeshan la yihahdo qowqaas waxaana lagu sheegaa ciidankaasi inuu ahaa boqol iyo toddobaatan kun oo qof boqol iyo toddobaatan kun oo qofi sida ibnu kahiir uu soo raray raximahullah waa tira aad iyo aad u fara badan waxaad markaa odhan kartaa dee meel boqol iyo toddobaatan kun oo maaragtay islaamho ciidan ihi ay yimaadeen de waxa weye gaaladii markaa waa laga takhallusi karaya ibnu kahiir wuxuu aada u badinayaa nimankan gaalada a tiradooda ee masiixiyiinta ama kristanka ee soo duulay ee jarmalka iyo faransiiska u badan tiradooda aad buu u badinaya wuxuu gaadhsiinayaa isagu alf alf alf alf macnaheed marka waxa wey milyon hal milyan oo qof wey tiradooda intay doontaba ha gaadho laakiin meel boqol iyo toddobaatan kun oo muslimiina iyo in kale oo maaragtay turki ahoo kusoo biirta ay kasoo duusho insha allahu tacala nasri fara badan bay gaari doonaan biidn illah ciidankaasi marka wuxuu kusoo jihaystay meesha la yidhaha raha raha waa magaaladii ugu horreysay ee markaa nimanka kristanka ay qabsadaan muddo yar buu xisaar ku hayay kadibna waxa weye magaaladaas waa lagala wareegay nimankii la odhan jiray yani maaragtay allahuma mustacaan ee kristanka waa lagala wareegay amiirkooda haddaad xustaan beledweyn la odhan jirayna ninkaana meeshaasaa lagu qabsaday waana lagu dilay badi marka waxa weye qaa'id afartii hogaamiye ee xamla saliibiya soo hogaamiyey mid ka mida ayaa meeshaa maaragtay allah mustacaan lagaga takhallusay isla markiiba ciidankaasi wuxuu usii gudbay trabuls trabuls ayaama yar buu isna xisaar ku hayay iyadiina waxa weye maaragtay allah mustacaan markiiba iyana gacantuu ku dhigay qaa'idkii gaalka ahaa ee meeshaa ka telinayeyna isna waa lagu dilay macnuhu marka waa maxay waxaad arkaysaa in hadda markaba ay bilaabantay inay muslimiintu nataa-ij iyo maaragtay ay gaadhaan maaragtay allah mustacaan wax la taaban kara ay gaadhaan qodobkaa marka waxaan usoo qaadanay keliya inaan maaragtay tusaale un ka dhigano nimanka la yidhahdo salaajiqadu garanna inay xoojiyeen dawladdii cus- maaragtay cabaasiyiinta khilaaf alcabaasiye waktigaa jirtay inay xoojiyeen oo shiico ka dhiciyeen oo iyagu ay lugaha isugu u istaajiyeen waa garanay qodobkeena labaad aynu markaa tusaalahan usoo qaadanay waxa weeye xaggee bay ka istaageen xuruub saliibiya xuruub saliibiyana waxaynu odhan karnaa dhaqdhaqaaqii koowaad iyo ciddii koowaade u istaagtay inay nimanka kiristankaa soo duulay ay caalam islaami ka difaacaan waxay ahaayeen nimanka la yidhahdo salaajaqada su-aashu waxay tahay hadday niman saa u awood badan leeyihiin baqdaadna iyagu waktigii gaaladu qabsanaysay ay ka talinayeen maxaa keenay in markaa muslimiinta iyagoo nimankan sunnada ah ay baqdaad haystaan oo bimacnaa maaragtay allaha tobankaa sane ee nimanka gaaladuba ay eh, afartaa magaalo ku qabsanayeen xaggee bay jireen tobankaa sano tobankaa sano waa toban sano oo suldaankii malikshaha la odhan jiray baqdaad ka talinayay markuu dhintay inamadiisu ay isku qabsadaan xukunka tobankaa sano afar inan oo ninkaasi uu dhalay sanjar mohamed waa niman iska magacyo adage alxaasil afar inan oo ninka odagaha dhalay ba isku haystay keeba odayga dhexday ilaa siduu midba mid u dilayey midba mid u dilayey yani waxa weye markii dambe uu soo haray hal mid uu soo haray markii mid soo haray ayaa xaaladdu markaa degtay mid markuu soo haray oo saddexdii kale laga tahallusay oo bimacnaa iyagu is cuneen ilaa qaarkood ay gaadhay adeeradood oo maaragtay iyaga la kala saftay inay xataa dawladdii faadimiyada iyo shiicada intay utageen yidhahdeen waxaan u baahan nahay in maaragtay allahuma mustacaan ninkaan odayga ah yani maaragtay eh, aanu adeerka unahay ina laga dhiciyo bal waxaa dhacday baa la yidhahdaa ma si aada u cajiib badan oo dariif oo culimmadu ay soo raraan mid iyaga ka mid ah ayaa waxaa lagu yidhi war beledkaagii xalab buu markaa isaga oday ka yahay nimankii kristanka iyo gaaladii waa kusoo dhow yihiin magaalooyin kugu dhudhowaana waa la qabsaday maxaa kuu tala wuxuu yidhi aniga inankayga bal qisada ufiirsada had kutubu taariikh inta badan waa soo raran aniga inankaygii buu yidhi ayaan waxaan rahan ahaan u siiyey dawladdii baysantiyada ninkii ka talinayay baan waa hore waxaan u siiyey ra- inuu maaragtay rahan ahaan u haysto oo muxuu ugu haysanayaa si aanan dagaal ugu soo qaadin si aanan dagaalba ugu soo qaadin waxaa la iga hayaa inankayga baa la iga hayaa saa darteed marka dagaal anagu nimanka kuma qaadi karaye ninka kale ee dagaalamayo aday kuu taallaa inaad dagaalamto yani qisadaasi waxaynu kaloo soo marnay mid iyaga ka mid yihi laftooda iyaga ka mid yihi inuu magaalo magaalooyinkii maaragtay muslimiinta ka mid a uu siistay casharata aalaaf dinaaran min adahab toban kun oo dinaar oo dahaba inuu maaragtay siistay gaalada ka siistay inta loo yimi la yidhi toban kun oo dinaar oo dahaba qaado magaalada tanna waxa weye maaragtay allahuma mustacaan iska soo wareeji oo markaa tobankiisa kun intuu qaatay iska wareejiy qasaskaasi marka waxaa ina tusinaya qiyaadadu iyo hoggaanku hadduu ummadaha ka xumaado khatarta uu keeni karo haddii hoggaanku kaa xumaado beled baad waayi kartaa ummadaad waayi kartaa dhul baad waayi karaysaa haddii uu kaa xumaado hoggaanku hadduu kaa xumaado khatar wey sidaa darteed baa dadka wax garadka had iyo goor waxay fiiriyaan hoggaanka aad baa loo fiiriya qofka wax wada aad baa loo fiiriya la yidhahdaa muxuu qofkani muxuu yahay maxaa yeelay qofkani wuxuu ka talinayaa ummad dhan masiirkeed buu ka talinaya gurigiisi maha waxaan maanta ka hadlaya dantiisi shaksiga ahaydna ma aha wuxuu ka hadlaya uu ka talinaya waxa weye umma iska dhan masiirkeedu sidaa darteed dadka iyagu waxgaradka ahi caadifada iyo yani laablakacnimada iyo cid kuma taageeraan kumana mucaaradaan laakin waxa way aad bay uga fiirsadaan marka qofku ummadu maaragtay ugu talinayo arrinkaas wuxuu kaloo ina xasuusinaya walaalayaal yani waxa weye maaragtay eh, qud meeshii la ohan jiray eh, iisoo qaba maaragtay eh, muxaadaraadka aynu ka galnay eh, ondolos sidii ondolos lagu waayey in khatar loo galay in iyada lafteedana sham oo caalamulislaami ubicdeedii ah in iyadana lagu waayo lakin ilahi subxaanahu caza wajal oo nimankan markaa uu usoo diro nimankan usoo saaray moxamed alab arsalaan moxamed alab arsalaan waa malikshaha afartii inanu dhalay kii soo hadhay ee macnaa maratay isagu awoodda iyo suldada usoo hadhay ninkaasi markaa wuxuu bilaabay inuu magaalada la yihahdo xalab iyo magaalada la yihahdo maaragtay allahuma mustacaan muusil labada magaalo iyo tanaabulus saddexdaa magaalo inuu ka dhigo saddex magaalo oo marka ay ka kacdo wixii la odhan jiray iska caabinta ama iska dhicinta nimanka saliibiyada fikirkaasina wuxuu ka yimi baa la yidhi inay culamo culamada muslimiinta ka mid a oo imaamu shiraazi uu hogaaminayo ay ninkan la fadhiisteen waynu tilmaami doonaa haddii alla ka dhigo muxaadaraadkeena culimadu xaggee bay ka galeen ama dawrka culimadu xaggee bay maarata xaggee bay maarata kaga jireen yani gaaladasan iyo iska dhicinteeda xaggee bay kaga jireen waynu tilmaami doonaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacala biidn illah Eh, culama imaam shiraazi uu hogaaminaya ninkan la fadhiistay baa la yidhi waxaana lagula teliyey inaanu qudus hadda aanu difaaci karin intuu dagaal ku qaadana aanu nimankaa kasoo qabsan karinin ilama iyo ay hesho muqaawamada tan iyo jihaadka kan iyo iska dhicintan gaalada la iska dhicinaya ay hesho sanad iyo meel ay dhabar ka saarto waa inay heshaa magaalooyin iyo ummado magaalooyinkaa degan oo marka iyagu jihaadka kan iyo waxa kan taageersan oo lagaga duulo gaalada ciidanku markuu doolana usoo laabto waa inuu jiraa qaacida alxaasib waa inay jirtaa qaacida caskariya waa inay jirtaa sideedabana muslimiintu waa waxyaalaha ay maaragtay ku najaxaan jihaadkuna waxyaalaha ku najaxo jihaad aan qaacida haysanin ma najaxo jihaad aan haysanin ardo uu ka duulo iyo dad tamaniya jihaad iska badaayo xataa dacwo aan arrinkaa helin najixi mayso nabigana maxamed alayhi isalaatu wasalaam maka intii uu joogay nabigu sal allahu alay wasalam muxuu samayn jiray qabaa'ilku nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dacwadiisa u bandhigi jiray oran jiray war yaa yaa banu fulan yaa dacwadeeda aqbalay ree hebelow yaa i kaxaysanayo oo aan diinta ilaahay subxaana caza wajal aan ka dhex sheegay bal nabigu waa u safray sal la alay slam markii maka laga diiday nabigu sal la alay slam muxuu sameeyey daaif buu nabigu tegay sala allahu alay wasalam si uu u helo magaalo tamanido dacwadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam markay nimankan ansaarta ahi ay dacwadiisii ka aqbaleen oo ka yeeleen oo yidhaahdeen annagaa maaragtay ku difaacayna oo nebigu heshiisya uu la galay heshiisyada dee kutub taarikh lagu xusay in madiina la wada difaacdo in sidaa cirdigooda iyo sharafkooda ay u difaacayaan nebiga ay u difaacayaan calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu madiine tegey markaasaa jihaad ku bilaabmay markaasaa maaragtay meel laga duulo oo la difaacday qaacido dacwadu ay ka intilaaqday jihaadku markaasay soo baxday saas darteed innaga lafteena maanta waa u baahana dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay markay maqlaan meelaha qaarkood oo muqaawamada laga taageersan yahay ama jihaadka maanta soomaaliya ka socda laga taageersan yahay markay maqlaan in la yidhahdo ree heblow oo maxaa diidaya efred inayba ree hebel ba yihiin laakiin maxaa diidaya ree hebel haddiiba uu jihaad taageersan yahay gaalo in la iska celiyana uu taageersan yahay in deegaanka ay degaan laga dhex dagaalamo oo cadowga ilahay lagala dhex dagaalamona uu rabo oo doonayo maxaa diidaya caqliga diidaya iyo diinta diidaysa iyo qadiyadda taariikhiga ka hor imaanaysa ee diidaysa waa maxay in markaa la yidhahdo maya idinka idin dooni mayo ma mariikh baa la aaday xaggee laga jihaadaya so in arla laga jihaado ma dhul in maaragtay cadowga ilaahay laga- lagala dagaalamo in la helo soo maa arrinkaasi marka waan ku yar dheeraaday malaa'ih saddexdaa magaala marka qaacido waxay u noqdeen meeshii markaa muslimiintu ay ka intilaaqayeen ee marka ay ka duulayeen ay ka dagaalamayeen meesha la yidhahdo muusil waxaa madax looga dhigay oo nimankaasi ay madax uga dhigeen yani maaragtay allahu mustacaan nuuruddin zanki aabihiis ayaa markaa madax looga dhigay oo la yidhi magaaladaas adiga ayaa maaragtay muqaawamadeeda iyo jihaadkeeda iyo cadowga maaragtay kuduuritaankiisa adiga ayaa maaragtay madax ka noqon doona waana meesha markaa runtii qaacidada aasaaska u noqon doonta mosul magaalada hadda ciraaq ku taallo weeye waa magaalada markaa aasaaska ee qaacidada u noqon doonta jihaadka insha allahu tacaala oo dawlad maaragtay zankiya dawlad la yihahdo ay kasoo bixi doonto iyadana ay kasii dhex dalan dhalan doonto dawlad sii dhexasha oo dawlad salaaxiya la yihahdo salaaxuddin al ayubi markaa isna uu oday ka yahay saynu arki doona haddii alla ka dhigay insha allahu tacaala dawladda dawlad salaaxiya la yidhahdana iyana waxaa kasii dhex dhalan doonta dawladdii la odhan jiray dawla mamalik oo marka iyagu israacin doona nimankii la odhan jiray maaragtay allahuma mustaan xuruub saliibiya iswada raacin doona dhammaantood insha allah saddexdaa dawladoodii midaba waxbay qabatay waynu u tegi doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala dawla zankiya iyadu jihaadkii bay bilowday yani waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan muslimiintii bay tashjiicisay yani maaragtay bidcadii bay la dagaalantay khuraafaadkii bay la dagaalantay sunnadii bay soo noolaysay ummadii bay jihaadkii ku baraarujisay waynu ka muxaadarayn doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacala waxay qabatay mukhtadafa biidni illah dawladdaasi markay intaa qabatay waxaa iyadana kasii dhexlay jihaadkii iyo raayadii dawla salaaxiya oo salaaxuddin al ayubi uu markaa maaragtay allahuma mustacaan oday ka yahay dawladdaasi marka waa dawladda maaragtay sababtay in baytulmaqdes la xoreeyo iyadana waxaa raayada kala sii wareegay dawla mamalik oo nimankii maaragtay mamaaligta la odhan jiraya iyana markaa macrakadii ugu dambaysay iyo magaaladii ugu dambaysay ee nimanka christanka ay haysteen ayaa maaragtay allahuma mustacaan ay ka takhaluseen ay ka takhaluseen imisuu qaatay dagaalkaas aynu ka sheekaynaynaa ayaamo iyo shuhuur ma ahee sanadana ma ahee boqolaal sano yani maarata xataa boqol sano qarni keliya ma aha qarniyo wey waxaynu ka sheekaynayna qarniyo oo ummadaha siraacooda iyo dagaalkooda iyo maaragtay ma qaato ayaamo keliya ma qaato bilaano ma qaato sanadana ma qaato umamka dagaalkooda iyo siraacooda wuxuu qaataa quruun buu qaataa innaga maanta nimanka la yihahdo amxaarada iyo inagu imisaynu isra is- maaragtay aynu isrifaynaa hadda waxaynu isrifaynaa tan iyo maalintii islaamka uu yimi qarnul afriqi maalintuu yimi ilaa maanta waa la dagaalamaya waa la isrifaya imisuu socdaa marka quruun buu socdaa kun sano socdaa waxa wey maaragtay qurun buu socdaa wuuna soconayaa maalinba marxalad ha joogo maalin meel hala joogo lakin waxa wey wuu socon doonaa haddii alla ka dhiga ilamaa inta ilahi subxaana caza wajal oo muslimiinta nasriga ka siin doono biidn ilahi nimankaasi xuruub usalibiyana marka intaasay ka qabteen oo waxaan ohan karnaa lawlaa aanay dawla salaajiqa aanay jiri lahayn dawladaas sunnadaha aanay jiri lahayn maanta caalam islami khaasatan sham wuxuu noqon lahaa caalam ay ka taliyaan nimankaa gaaladahay maaragta allahuma stacaan ay ka taliyaan maxay ka qabteen xagga yani maarata wacyiga iyo wacyigelinta ummadda maxay ka qabteen nimankan la yihahdo salaajiqadu waa niman sunno ah madhabka xanafigaana haysta caqiid ahaana maarata niman suniyiina ah sunnayay ka sii yihiin ma ashaacira ma caqiida salaf bay aaminsan yihiin taa iyada waxba isku soo hawli mayna haddii alla ka dhiga insha allahu taala lakin waa u niman suniyiina guud ahaan sunne marka la leeyahay lafdiga sunne laba macnood waa qaata dee kutubta caqiidada ku barateen marka laga hadlayo saxaabada ixtiraamkeeda iyo inaan saxaabadii nebiga wax laga sheegin calayhi salaatu wasalaam firiqda muslimiintu labay u kala kacaan qolo saxaabada nebiga waa ka heygeystaan waxay yidhahan marba hadday saxaabada nebiga yihiin qur-aanka lagu ammaanay yani waxa weye maaragtay atbaacdii nabigeena maxamed wey alayhi salaatu wasalaam dadkii diintayna soo gaarsiiyey weeye radia allahu canhu intaasay ku wada khatimaan hadalkooda mucaawiya radia allahu canhu cali radia allahu canhu halkaasay ka wada maraan qolana waxay leeyihiin saxaabadu bashar bay ahaayeen qaarkood baa markii nabigu calayhi salaatu wasalaam maaragtay dhintay gaaloobay bal in yar mooye intooda badneed waaba gaalooday mas'aladaas marka muslimiinta waxaa loogu kala qaybiyaa laba qaybood ciddii saxaabada nabiga ka haybaysta sunniyiin baa la yidhaha wixii kale ay aaminsan yihin ha aaminsanaadaan khawaarijta muctazilada yani maaragtay allahuma mustacaan ashaacirada maaragtay salafiyiinta intaas oo dhan markaa waxaa la isku yihahdaa sunna waa marka laga hadlayo mas'alada saxaabada wixii markaa saxaabada maagana ashiica la yihahda nimankan ama zayd ha noqdo ama raafidi ha noqdo ama maaragtay allahuma mustacaan itna cashari ha noqdo wuxuu doona ha noqdee shiica la isku yihahda iyagana marka wixii saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam wax ka sheega nimankana marka dhinaca marka laga hadlayo sunnay ahaayeen maxay ag dowrkey bay ka qaateen tashjiicinta ummadda waxay ka qaateen runtii dowr aad iyo aad u xaasim ah muxaadarada dambena haddii alla ka dhigo aad baan ugu faahfaahin doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala lawlaa aanu dowrkaasi jiri lahaynna ma aanay hirgasheen inay markaa muslimiintu saliibiyada ay iska dhiciyaan dowrkaasi wuxuu ahaa laba arrimood bay nimankaas sameeyeen arrina waxay noqotay waxay ku sheegaan fatxulmadaaris in madaaris la furo madaaris in la furo lagula dagaalamo bidcada khuraafaadka ummadda maarata caqiidada lagu noo lagu nooleeyo ilaan ummad aan caqiide lahayni ma dagaalami karayse umma biduuna caqiida ma dagaalami karayse ummadda nebi maxamed maanta calayhi isalaatu wasalaam waatanoo gaaladu sawiradii foosha xumaa ee nebiga calayhi isalaatu wasalaam ay ku caayayeen bay soo celiyeen mar labaad iyagoo weliba kibir iyo taxaddi ku jiro waxaa la yidhi saddex inan baa waxaa lagu tuhumaystay bayna qawsayn waa lagu tuhumaystay baa la yidhi xataa caddayn looma hayo waxaa lagu tuhmaystay baa la yidhi inay takhdiidinayeen xataa waxbay geysteen ma ah inay takhdiidinayeen oo rabeen inay fuliyaan inay dilaan mid ka mid a kuwii sawiradan sawiray foosha xuna sidaa darteed maadaama aadba isku daydeen laba idinka ama saddex idinka idinka mid ihin maadaama aada isku daydeen inaad kuwii nabigii nacaayay calayhi salaatu wasalaam aad maaragtay aada dhibaato gaarsiisaan milyaar iyo shan boqol oo milyan baa la idinku sheegaa inaad tihiine idinkoo dhan baan idinka cadhaysiinaya sawiradaa marka aanu soo saaraynaa annagoo dhan oo maaragtay allahuma mustacaan joornaaladayadii oo dhan waxaanu markaa soo saaraynaa maaragtay sawiradii maxaa la daraasiyey waxaan dhegaystay qof dumarahoo tacliiq bixinaysa waa gaala habar gaalada weeye aada u mutadarifada tacliiq bay bixinaysa odansa inta badan laga soo xidhiiriyaa waxaa la yidhahdaa muslimiinta waxay ku tahay mutakhasisad ku tahay qoladan maxaafidiin aljuhud la yihahda hadda ka taliya washington qolyahaasay maaragtay ay madarasada dad ku qanacsan wey waxay tiri ayaamihii hore waa qayliyeen oo maaragtay way mudaharaadeen waa rabshay sameeyeen maantana way aamuseen maalinta ku xigtana waxay tiri intay afkeeda ku hadashay waay maaragtay di acceptee way maaragtay way aqbali doonaan xoriyat lqowl waxa la yihahdaa inuu jiro oo ciddii la doono wax laga sheegi karo way aqbali doonaan oo qaar baaba hadday doonaan dee inoo doodi doono odhan doona qofkan xor buu yahay oo wuxuu doonu sheegi karaya macnuhu marka waa maxay ummaddan waxaa la daraasiyay in caqiidadeeda iyo iimaankeedu daciif yahay oo xitaa haddii ay damcdo inay wax samayso waxa ay wax samayn kartaa inuu ayaamo yar keliya qaadanayo waana sax ummad aan caqiide lahayn oo mabaadi' lahayn waxba ma wadi karto ayaamo yaran bay caadifadoon caadifadaasi markay ka degtana wuu fadhiisan caadifadaasi markay ka degto waa fadhiisanaya laakin inta caadifadaasi ay hayso yunbu shaqeynaya lakin caadifada imisay ku haynaysa ayaamay inta xanuunku hayoon bay ku haynaysa markaad dhowr habeen seexato oo saddex cisho dharagto oo ayaamo wax kaa farxiya aad aragto iska qolqosasho adduunkaaga xooga isugu kaa yar dubadhaco caadifadii waxoogaa kaa degeysa iska qaboobeysa nimankaas marka waxay sameeyeen waxay ugu magac daranay furaan madaaris madaarista inta badan waxaa laga furay sham culimadii sunnadaana loo dhiibay waxaad aragteen qaarkiin culamo madaarista ku abtirsata waxaa kamid ah yani maaragtay ibnu salax ibnu salax oo kale sheikhan kitaabkan iskale mustalax ah oo la yidhaahdo kitaab kasta oo mustalax oo la qoray kitaabkiisaas unbaa laga sii dheegtay mid sii sharxay mid xoogay ku dardaray mid gabay ka dhigay mid tacliiqaad u sameeyey ibnu salax raximahullah waa culimada kasoo takharujtay madarasadii loo bixiya madarasa salaaxiya madrasa asalaxiya waxaad maqasheen ibnu qayim aljawsi raximahullah ardaygii ibn sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ibn lqayim qayim waa madrasa madrasat lqayim yani waxa weye maaragtay ninkii markaa madrasada uqumi jiray ee maaragtay arrimaheeda sheikha ka ahaa ee maaragtay ka warhayay ayaa markaa ibn lqayim aljawsi inankiisiibuu ahaa marka saa darteed ba la yidhi ibn lqayim aljawsiya raximah llahu tacala raxmatan wasa nimankaas marka waxay sameeyeen madaarista caynkaasa oo aad iyo aad u fara badan ayay markaas sameeyeen oo caalam islami mada- madaaristaasay ka asaaseen kaas waa qodob koowaad oo loogu magac daray almadaaris annidaamiya madaaristii nidaamiga ahayd sheikha kan kitaabka kan iska lihi doctoorka ahi fasal dhan buu ugu magac darayaa faslu raabic almadaaris annidaamiya fi cahdi assalaaja safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed ilamaa iyo wuxuu wadi doonaa yani maaragtay safxada afar boqol iyo labiyo labaatan waa yani waxa wey laba boqol oo saxo wax ku dhow dhow madaaristaas iyo waxay qabteen qodobka labaad ee nimankan ay sameeyeen ee maaragtay allaha mustacaan xagga tanshiidinta ummadda iyo wacyi kabeddelidda wuxuu ahaa inay culimadii sunnada soo dhaweeyeen culama ahlu sunna inay markaas soo dhaweeyeen oo aanay u kala fiirin madhabkooda u kala fiirinin iyagoo xanaabilay ahaayeen markaasay waxay aasaaseen madaaris fara badan oo macnaa madaaris culamo maaragtay allaha mustacaan loo dhiibay yani maaragtay yani maaragtay shaaficiyaa loo dhiibay raggii madaarista odayada ka noqday ee culimada ahaa odayada ka noqday waktigooda waxaa kamid ahaa abu isxaaq ashiraazi waxaa kamid ahaa imam alxaramayn cabdulmalik aljuwayni waxaa kamid ahaa imam alghazali raggaasi markaa imam alharawi waxaa kamid ahaa imam albagawi yani maaragtay abu ismaaciil alansari alharawi shaikhu lislaam culimo aad u fara badan leh ayaa markaa waktigoodii maaragtay sunno ah ayay nimankani soo ibraasiyeen si ay markaa ummadda wacyigooda ay wax uga bedelaan culimadaasi ninba markaa dowr buu qaatay waxaa kamid ah raggii ay soo ibraasiyeen yani cabdulqadir aljilani raximahullah cabdulqadir aljilani de nimankan suufiyada ah qaadiriyada yidhaahda unbaa maaragtay taarikhdiisa xumeeyey mooye nin sheekha oo sunni ah caqiidadiisu salafi ay tahay kutubtiisa la yaqaano kutub qoray yani maaragtay allaha mustacaan khuraafaadka iyo bidca iyo shirkiyaadka maanta loogu maaragtay been abuuranayo aan aaminsanayn ayuu sheekhaasi ahaa raximahullah culimadaasa markaa kamid ahaa raggaasi ninba door buu qaatay nin ummadda wacdi iyo maaragtay naseexo ula jeestay sida cabdulqaadir aljenaani oo kale raximahullah mu-alafaadkiisa iyo kutubtiisu waxay u badnaayeen ummadda in ruuxda laga dhiso ummaddu inay adduunyada ka hadho ummaddu inay aakhiro xasuusato ilaan ummad adduunye u kala tartamaysaa iyo madaxnimo iyo maxaad heshaa caqiidadeeda iyo maadideeda ma difaaci karayso culimada sidaa wax ku alifay waxaa kamid ahaa imam alghazali raximahullah waad aragteen imam alghazali wuxuu qoray kitaabkan dheer ixyaa culum ddiin culumtii diinta ummadda in lagu nooleeyo kitaabkaas mujaladaadka faraha badan akhtaa fara badanba kitaabku ha yeesho laakiin guud ahaan wuxuu ka warramaya ruuxdii ummadda in lasoo nooleeyo yani maaragtay ummaddu inay ilaahay ku xidhnaato akhlaaq wanaagsan inay yeelato kitaabku marka waa kitaabka caynkaasa wuxuu uqaybsan yahay laba qaybood qayb la yihahdo munjiyaad iyo qayb la yihahdo muhlikaad maxaa wax badbaadiya iyo maxaa wax maaragtay halaajiya yani labada qaybood buu uqaybiyey waa kitaab mujaladaad fara badana kitaabkaasuna sheekhaas alifay culamaa jirtay waktiga iyaguna xagga siyaasadda wax ka alifay yani waxaa kamid ah imaam alxaramayn oo kale khiyaas lumam kitaabkan la yihahdo cajiibka badan la qoray ummadda iyo maaragtay maxaa lagu gargaaraya say ummadda ku ku gaari karaysaa maaragtay allahuma mustacaan inay maaragtay dhibaatadatan ka baxdo waxaa kamid ah rag siyaasa sharciya wax ka qoray kutubtan aad aragteen axkaama sultaaniya la yidhaahdo ee dowlad islaam see loo dhisa waxaa laga yaaba qaarkeed malaayin inaan ku baraarugsanayn madaahibteena fuqahada ahe afar tahay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo yani maaragtay afarta madhab madhab kastaaba wuxuu leeyahay kutub leer siyaasa sharciya dowlad islam seebaa loo maamulaa seebaa idaaraadka loo dhisaa inagu hadda waxa laga yaabaa doorasha hadda nagu soo socoteen inaynaan in badan isweydiinin islaamku talow muxuu ka qabaa arrimihin hebelo warqadaa qor oo meel iskaga rido oo taqliidkii gaalada marka qaarkood u eg ama ku dhow dhow marka laga reebo islaamku seebu idaaro u dhisaa kutubta culimadeenu ay ka qoreen mana akrina mana naqaano kutubtaas intooda badan waxa la yihahda axkaamu sultaaniya nimanka le xanaabilada waxaa u alifay imam alfara axkaamu sultaaniya lilfara yani maaragtay shaaficiyada waxaa u alifay yani ninkii la ohan jiray maaragtay safir alculama magaciisa isoo qabta kitaabkan weyne xaawigaana iskale ee fiqa shaaficiyada umka sharxay ya culamada axkaam sultaaniya alilmawardi imam almawardi axkaam sultaaniya waa madhabka shaaficiga aw madhab kasta marka kitaab caynkaasa buu leyahy alxaasil ragga marka kutubta caynkaas iyana alifay axkaamu sultaaniyada waxaa kamid a waqtiga imam almaawardi oo dadka muslimiinta u sharxeeyey sidee baa dawla islaamiya iyo khilaafo islaam oo sax ah oo shubahaad ka maran oo shawaa-ib ka maran aad u dhisataan ummaddii marka waxaa lagala dagaalamay khuraafaadka iyo bidaca iyo shirkiyaadka iyo in lasoo nooleeya markaa bilaabantay umma marka hadday soo noolaato oo dacwadu ay ku dhex noolaato oo qulubtooda la dhiso oo caqiidadooda la saxo waxaa la sheegaa sheekh cabdiqaadir aljilaani muxaadaraadkiisa iyo duruustiisa uu baqdaad caasimada ka dhex qabanayay masjid imaam abu xaniifa nucmaan oo masaajidkan hadda dhisan ee gaaladu marka qaarkood ay dumiyaan ee maaragtay ay yani kabahooda la galaan masaajid taariikhi oo muslimiinta ixtiraam agtooda kula weeye masaajidkaas weyn waxa dhegaysan jiray baa la yidhahdaa culimadu qaarkood markay kutubta kusoo rarayaan yani waxa weeye maaragtay boqolaal kun oo qof baa muxaadaraadkiisa dhegaysan jiray boqolaal kun oo qof waxaa la yidhahdaa mubaliqiintu mubaliqa waxaa la yidhahdaa de waagi hore microphone ma jirine qof baa maaragtay koonaha istaagaya markaasu wuxuu le sheiku wuxuu leeyahy sidaa iyo sidaa ummadda aan maqlayn buu sii gaadhsiinaya mubaliq keliya marka kaafi ma aha mubaliqiinta keliya waxay gaari jireen ba la yidhi mi-aad mubaliqiinta keliya yaa waxay ahaayeen ba la yidhi mi-aad manaa marka waa maxay boqolaal sheiku wuxuu leeyahy sidaa iyo sidaa markaasuu kaas sii gaadhsiinaya kana mid kalaa kasii qaadanaya mubaliqu wuxuu leeyahay sidaa iyo sidaa ummaddii marka ummad waxay noqotay markaa isbedeshay waxaad xasuusataa muxaadaradeena hadda inoogu dambeysay ibnulkatiir raximahullah wuxuu yidhi markii baytulmaqdes la qabsaday culimo fara badan oo ma khaliifkii muslimiinta wuxuu diray culimadii buu kala diray markaasaa culimadu caalamulislaami kala aaday markaasay soo noqdeen walam yanfac shay-an iyadoo khuruujkooda iyo bixitaankooda waxba aanu tarin maxaa yeelay ummad caqiidadii ka dhimatay oo firaqul daalla ay ku xoogeysatay oo muctasiladii iyo ashaaciradii iyo yani maaragtay suufiyadii iyo batiniyadii iyo balaayadaasi ay ku xoogeysatay culimada markaa waxay alifeen kutub kore ay kula dagaalamayaan firaqda almusan waxaa kamid ah yani maaragtay imaamu alghazali kitaab buu leeyahay la yidhaahdo fadaaixu lbatiniya batiniyada batiniyada waa nimankan ummadda jihaadka kala dagaalamay ee caqiidada suufiyada aaminsan ee leh yani waxa weye maaragtay gaaladatan suufiyadu waxay aaminsan yihiin mabda la yidhaahdo da suufiyada xag jirte mabda la yidhaahdo ninkan ku xukumaya qadaa iyo qadar buu ku yimi sababtuna waa dembigaagii sidaa darteed marka waa inaadan waxba ka oran waa inaadan iska ducaysato ilahay aad barida subxaana wa tacaala dad baa maanta caqiidadii caynkaas ahayd ee suufiyada lagu yaqaanay ee salbiga ahayd negativeka ahayd waxay ka dhigaan caqiida salafiya waxbaa lagu leeyahay ninkaa ku xukumaya kii culimada mucaasiriintii hadda noole gaalaysiisayba haba ahaado ilaah mu ahaado kan libiya ka taliye oo culimo fara badan oo mucasirina waaweyn xataa ay yidhahdeen waaba gaal islaama ma aha culimada xijaajka sacuudiga haba u bataana kaaba xataa ha ahaadee waxaa lagu leeyahy hadduu kuxukumayo waa inaadan ka hoos bixin inaad ilaahay barido ilaahay oo daalimkan iga kor qaadaad tiraahdo mooye adigu wax ficil ha geysan islaamku ma yaqaana caqiidada caynkaas oo kale ah islaamku wuxuu yaqaanaa wa acidduu lahum ma statactum min quwa islaamku saasuu yaqaana haddii daalim iyo cadow ilahay iyo gaal iyo gaal raac iyo balaayo ku qabsato waa inaad diyaar garowdaa macnuhu marka waa maxay diyaar garowgu ummaddana waa in la dhiso oo dacwada iyo khayrka iyo baraarujinta waa inuu socdo dhinacii caskariga ahaa iyo ninkan haddii la iska kor qaadi karo in la iska kor qaadana waa inaan la ihmaalinin waana meesha laga saarinin salafkii saalixa ahaa imaam xusein raximahullah waxaad ogtihiin in karbala lagu dilay imaam alxusein raximahullah karbala ciraaq agteeda wey iyou ku kacsanaa wuxuu ku kacsanaa khaliif muslimiinta o dham ay ku kulansan yihiin oo loo ictiraafsan inuu khaliif yahay saxaabada nebigaa nool calayhi isalaatu wassalaam khayr baa jira ummadda diintii baa lagu xukumaya waxyaaluhu tabay wuxuu yidhi mar haddii mucaawiya intuu dhintay uu inankiisa xukunka u dhiibay waa wiraasa iyo dhaxal iyo dhaxalkaasina ilahay diintiisu ma qabto kitaabka ilahay baa la bedelay waa masale ijtihaadiyaho culimmadu isku khilaafsan yihiinba yani waxa way xukunka ma la kala dhexli karaa ma la kala dhexli karaa islaamku inagu ma qabo in la eego qofkan daatadiisa waa ina ayo iyo waa in maaragtay ma kiina xukumayay inankiisi miya iyo islaamku waxaa ma qabee islaamku wuxuu dejiyey shuruud mucayana qofka uu xukumaya inuu caalim yahay inuu mujtahid yahay inuu caadil yahay inuu shuruuddaasaa laynoo dejiyey ilaah shan wada dhashay may noqdaan kuwa inagayna xukumaya islaamku ma yaqaano yani waxa weye maaragtay yuu yahay iyuu kasoo jeedaa iyo waxaas islaamku maaragtay ma ma tixgeliyo qofka iyo aftirkiisa iyo nasabkiisa alxaasil waa masalo ijtihaadi culamada isku khilaafsan yihin ma ma kala dh ma la kala dhexli karaa xukunka raajixu wuxuu doonaba ha noqdee mas'aladaasuu qoonsaday waa ku baxay waaba lagu dilay ba raximahullah muslimiintu ahlu sunnuhuna waxay ku ijmacsan yihiin qutila xusein madluuma xuseen waxaa la dilay isagoo ah maxay madluum isagoo agaa la dilay xaggee joogaa marka yani waxa nimankan maanta gaala raacyada ah ee caalamulislaami iibsaday ma garanayno inta inagu iibsadeen lakin waa layn iibsaday shaki male taas ma toban kun oo dinaar baa layna siistay ma sidii kii aynu taarikhda hadda ka sheekeynaynay ma labaatan kun oo dinaar baa layna siistay intaa layna siistay ma naqaano lakin shaki ma leh inaynu iibsana waayo maanta waxaa caalamka ka dhacaya oo aan innaba aan laga hadlaynin beled baa la qabsanaya laga hadli maayo bal iska badaa eh iyagaa safka koowaad kaga jira in caalam islaami la qabsado oo maaragtay lagu soo duulo oo gaalo oo gacanta u galo waxaa lala dagaalamaya ilahay diintiisi iyo xijaabkii iyo yani waxa weye maaragtay iskaba dhaaf diin la isku xukume gabadhaas inay madaxeeda qarisaa lala dagaalamsanya inay madaxeeda qariso waad ogtahay manfiliya tunus iyo inay mamnuuc tahay dawaa-irta dawladda dhakhtar ha noqoto yani xafiis ha noqoto iskuol ha noqoto meel dawladdaasi ay leedahay waa mamnuuc in qof dumaroo madaxa waxu saaran yahay ay soo gasho mamnuuc wey a mamnuuc dadka caynkaasi marka yani waxa wey ilahay diintiisa gaaladu saa ulama dagaalanto beeniska maanta aynu ka yaabanahay kufrigooda iyo gaalnimadooda meesha ay gaarsiisan tahay iyo islaamka cadaawadda ay uhayaan meesha ay gaarsiisan tahay fogaanteeda aan ka yaabanahay saa ulama dagaalamaan gabadha yarta ay madaxeeda qarsatay waxaa masarkaa madaxa ay ku qaranayso saa ulama dagaalamaan calaa kulli waxay bilaabeen marka nimankii la ohan jiray salaajiqadu inay markaa dadka dacwo ahaana u nooleeyaan oo yani maaragtay ummadda diinta lagu nooleeyo saddexdaa qodob marka waa saddexda qodob ee saldhigga u noqon doona in markaa yani maaragtay allahuma mustacaan xuruubu saliibiya iyo maratay muslimiintu marka inay istifaacaan saldhigga u noqon doona wey insha allahu tacala maadaama gaaladii laga qabsaday magaaladii la odhan jiray raha nimankii christan ahaa ee galbeed ku noolaa waxa gaadhay in magaalooyinkoodii khaasatan raha la qabsaday markaasi waxay soo abaabuleen xamlo kale oo ugu magac dareen xamladii labaad ama xamla saliibiya thaniya xamladii labaad ee maaragtay christanku ay soo qaadi doonaan xamlada muxaadaradeena dambe ayaynu markaa ku faahfaahin doonaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacala biidni illah waxaynu isku dayeynaa hadda maadaama aynu suurada si fiican ufahamnay saan isleeyahay inaynan aada marka ugu sii tiigaalin tafaasiisha iyo maaragtay waxyaalaha hooshoose aynan aada ugu sii tiigaalin xamlaadkooda xamlada kuwaad labaad maxaa u qabsamay muslimiintu seebay maaragtay ula tafaaculeen ta saddexaad maxaa u qabsamay maxaa kalifay seebay maaragtay ula tafaaculeen inay markaa sida udadejino oo laba muxaadaro hadda wixii ka dambeeya aanay markaa inagu dhaafin insha allahu tacala hada wjazakum allahu khayra wbaark allah fiikum waxsan allahu ilaykum asalamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatuh